guddiga qabanqaabada shirweynaha oo tashiga shacabka dowladdeegaanka soomaalida ayaa shir jaraa'id qabtay iyadoo shirkaha jaraa'idna ay kaga hadleen in dib loo dhigay shirweynihii wadatashiga shacabka deegaanka soomaalida ee la filayay in la qabto afar iyo labaatanka bishani sebtembar islamarkaana shirkaasi dib loo dhigay muddo bil ah oo la qaban doono labaiyo labaatanka iyo saddexiyo labaatanka bisha oktoobar haddaba doctor maxamed gaani waa guddoomiyaha guddiga qabanqaabada shirweynaha wadatashiga waxa uuna warbaahinta u sheegay sababaha markaasi dib loogu dhigay shirweynahan waxa uuna yidhi waxaan la wadaagayaa shacabka deegaanka soomaalida in shirweynihii wadatashiga bulshada deegaanka soomaalida dib loogu dhigay muddo afar usbuuc ah lana qaban doono labiiyo labaatanka iyo saddex iyo labaatanka bisha oktoobar labada kun iyo labiiyo labaatanka hadduu eebba idmo sababaha dib loogu dhigay shirkan waxaa ka mid ah kow ergooyin qurbaa qurbaha ka imanayay oo muddadii shirku uu cidhiiri ku noqday laba cabashooyin la xidhiidha ergooyinka shirka oo ayadana u baahday in la xalliyo qodobka saddexaad ee aanu shirka dib oogu dhignay waa howlo la xidhiidha iyagana farsamo ahaan ama logistics oo ayagana loo baahday in la gebagabeeyo saddexdaa qodob ayaanu shirkii dib oogu dhignay dadweynuhu inay sidaa ula socdaan ayaan codsanaynaa isku soo wada duubo shirweynahan ayay ahayd inuu qabsoomo afar iyo labaatanka ilaa iyo shan iyo labaatanka bishani sebtembar balse haatan guddiga waxay isku afgarteen in dib loo dhigo maadaama ay jiraan tabashooyin ka yimid xisbiyada mucaaradka ah iyo sidoo kale muddada shirweynaha la cilaamiyey oo aynu ku filnayn inay ka soo qayb qaataan qurbajoogta u dhashay deegaanka soomaalida dhanka kale waxaa xusid mudan in shirweynahan ay hore u qaadiceen xisbiga owana lef kadib markii ay sheegeen inuu wax ka qaldan yahay geedi socodka shirweynaha sidoo kale xorriyadda iyo sinaanta ee veb la-aantiisa deegaanka ayaa iyaguna soo jeediyey in shirweynahan dib loo dhigo maadaama ay jiraan ayay yidhaahdeen khaladaad islamarkaana loo baahan yahay in la soxo waxa uuna haatana guddiga asteeyey in shirweynaha la qabto muddo bil ah kadib oo ku beegan labaiyo labaatanka iyo saddex iyo labaatanka bisha oktoobar maxamed cabdiraxmaan gaataa v o a magaalada jigjiga